Deeqdan gargaarka ee ka kooban dhammaan noocyada shisha-duubka daawooyinka ayaa isbitaalka Samakaba ee magaalada Muqdisho u diray magaalada Beledweyne oo ka fatahiya Wabiga Shabeelle maadaama la aqoonsan qabo inuu cudurro ka dillaaco cangaha. Daawooyinkan ayaa loogu talagalay in la diyaarsiiyo dadka dhibaatooyinka xooggan ku daray fatahaadda Wabiga Shabeelle iyo roobabka. Dr. Maxamed Cabdi Cusmaan, oo ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka Samakaba, ayaa ku warbiya deeqdan daawada Ndiranga Beledweyne iyo muhiimadda ay waqtigan leedahay in daawooyinkan la diyaarsiiyo.
Anigoo ku hadlaya magaca maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka Samakaba Clinic, waxaan halkan shixnad daawo ah iyo baah caafimaad oo kala duwan oo dhakhaatiir ay hogaaminayso u diraynaa gobolka Hiiraan kaasoo ka dhaceen fatahaadihii ugu cuslaa zamanadii ugu dambeeyey dalkooda Soomaaliya guud ahaan laga wada arko saameynna ku wada yeeshay qaranka guud dhibaato bulsheed oo noocyo kala duwanana sameeyey waa muwaadin walba oo Soomaaliyeed mid saaran maanta oo kaleetana bahda caafimaadka si khaas ah loogu sii baahan yahay marka sidaa awgeed waxaan bulshada Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay garab istaaggan oo kaleeto soo muujiyaan ay ugu horeyso xukuumadda iyo dowladduba waxaan leeyahay bulshadu wayna doonaysaa codkeena inay maqasho gacanteena inay gaadho howlqabadkeena inay muuqato dhiigga iyo dhacaan maanta loo huro shixnadan daawada ah aan dirayno maaha tii ugu dambaysa maahan tu kale iyo mid kale kasii dambaysa way jiri doonaan intaana maaha in baahida iyo dhibaatada jirto in kaafeynaysa maahan waxaan rajaynayaa inaan la moogaan mar walbaba la xasuusto waxaan kaleeton ugu baaqayaa hay-adda gurmadka in ay samayso bage si world wide ah loola socon karo musiibooyinkaas dhibaatada ay gaarsiiyeen bulshada si loo ogaado bulshada caalamkana ogaato soomaaliduna ay u hesho